bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu dhegeystayaal hiraafayla ka dhawaada warka hiraabnimada idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayta qodobada warkaana hiraabnimadan kudoorkan dhegeystayaal waliba ku mid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaran oo xalay ku qiibgeliyay xaflad xalay madaxtooyda dowlad goboleedka koonfur galbeed dankusuub iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada dowladda soomaaliya oo guulo ka sheegday dagaalku dhiig gobolka bakola xafiiska rooble oo wara ku saaray guddiga doorashada gobollada waqooyi wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo sheegtay inuu sii kordhaaan kiisaska xanuunka covid duqa caasimada oo kormeeray waddooyinka biyaha lagudhuraha ee roobka markaasaytib iyo fariisin ku suubsan ee magaalada muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle oo magacaabay guddiga doorashada aqalka sare galmudug oo hubkama nuucday dhuusamareeb iyo gaalkacyo xillo musharaxiin ka haysan meelaseyti saasoo kale lubnaan iyo israa'iil oo iswadaarsaday madaafiic xooggan garaafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo khamiis ee taariikhda weliba ka beeganta shanta bilisyeedaad ee agosto sanadka lamada kun iyo labaatii kowdan taas weli haynan qodobada hiraabtan warkaananka doorkulan saaxiib yaalaha ka dhowaada warkii hiraabnimo faahfaahsan oo la diyaaray anoo maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiirow eh dhegeystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen weliba ku qiibgalay xaflad laka dhiirigeliyay ciidamada shalduwan ee xooga dalka xafladan oo laku qowdiyay qasriga madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba saasoo kale ku qiibgalay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mudane cali saciid fiqi taliyaha ciidamada asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha qeybta lixdanaad jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow iyo weliba taliyaha booliska gobolka baay gaashaano dhexe aamiin madaruur taliyaha asluubta gobolka iyo weliba korneelo wasiirka wasiire iyo xildhibaano ku tirsan dowlad goboleed koonfur galbeed saraakiil ciidan iyo weliba mas-uuliyiin kale iyo weliba dadweyne badan madaxweyne laftigreen oo munaasabadaas xafladda ee laka dhiirigeliyay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed khudbad kajeediyo weliba hadalhiis ku mid ahay munaasabad loogu talagalay ciidamada qaranka sido ee jooga koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda kumeel gaarka ee galbada iyo meel kasta oo ciidamada koonfur galbeed ay joogaan sida la sheegay madaxdii ugu horreysay ee khudbooyinka ku sheegeen ciidamada dowladda waxay yidhaaheen waa afar laakiin ciidanka ugu muhiimsanaa oo ciidanka statka ay ka tegeen oo ciidanka koonfur galbeed ciidamada gaarka ee koonfur galbeed ah ciidanka afarka ah oo ciidamada qarabka sidaa waa ciidanka dowladda federaalka loo suubiyey oo ciidamada dowladda sidaas darteed waxaa jira in dalka uu qaatay nidaam federaala markii nidaamka federaalka la qaatay waxaa lagu xoojiyey ciidamo u gaar ah isteydyada iyo dowladaha dowladda federaalka ka tirsan ay leeyihiin oo aanan ka mid ahayn afartii ciidan ee ciidanka dalabka sidee diri jiray dowladda federaalka ay lahayd ciidankaas magacyo kala duwan leeyahay oo ah uu ku soo dowado daraawiish ciidanka gaarka ah boliiska gaarka ah magacyadaasuu leeyahay marka waa ciidanka shanaad waay oo statka uu leeyahay nidaamka federaalkana ku suubsamay marka nidaamkiisuu leeyahay si gooyaha annaga wuxuu noo leeyahay nidaam gooyaha ciidan tababaran deegaano badan ka shaqeeyo degmooyinka dal joogo la howlgalo ciidamada amisom iyo ciidanka asamada sidaasay tahayna habeenkii maalay u taagan difaaca dalkooda iyo dalkooda xaqooda aanan lahayn sida ay afartan ciidamada dowladda ay xaquuq u leeyihiin aanan xaquuq u lahayn mishaarna aanan qaadanin yaa jiraan oo dalkooda u dhimanaan laakiin hadda aan rajaynayna insha allahu tacaala inay ciidana xaquuq ay rabaan oo waliba ina difaaca dalkiiyo dagaalka u taagan marka sidaas darteeda ogaada ciidankaas inuu jiray oo meel kasta uu jiray ciidanka marka stateka wuxuu ka mid yahay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ciidamada qalabka siduu ka mid yahay waa ciidankii shanaad marka tan waxay tahay dhiirigelin loo samaynayo ciidamada qalabka sido oo soomaaliya sidaas darteed ciidankan inuu sheegayana wuxuu ka mid yahay ciidamada qalabka sido oo soomaaliya runtii waxaan rabaa inaan inta ka dhiirigelin iyo horumarin ka jiro ciidamada maanta howlgalka sameeyey ururka labaqodoy ciidamada guutada sagaalaad howlgal muhiima oo ilaa iyo soddon kilomitir ay tegeen ayna ku soo baabi'iyeen hubo iyo saldhigyo ay lahaayeen arbibixisada
dagaal aan dhexeeya ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya iyo weliba xubno ku mid ah ururka al-shabaab weliba uu sakadhiyay deegaan hooseedo degmad weejida ee gobolka bakool dagaalka weliba ka dambeeyey kureed markii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutada sagaalaad qeybta lixdanaad iyo weerar ay ka qaadeen fariisimo al-shabaab iyo kalahayn tuulooyin hooskoowo degmada weejid ee gobolka bakool taliyaha guutada sagaalaad ee gaashaanle cali xabad iyo weliba taliyaha ururka laboqol lixdanaad ee guutada sagaalaad qeybta lixdanaad gaashaanle maxamed nuur maxamed waliba sheegay in dagaalka khasaaro xoogmiyo ku tiirsan ururka al-shabaab waliba saas oo kale sheegay in howlgallada kudhin ee al-shabaab weli ka wadan deegaano hooseedo degmada weejid islamarkaana ay horoojiyi doona ilaayo deegaanada siitiyo ugaga saareen al-shabaab howlgalkii uu fuliyeen ciidamada dowladda soomaaliya welibaa ku toosay xilaa dhowr jeer al-shabaab weerar ka qaadeen saldhigyada ciidamada islamarkaana ciidamada howlgalka markaasiti iyo ka jawaabeen weeraradaasiti war-saxaafadaha kubaya xafiiska wasiiru dowlaha xafiiska ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya weliba laka erey xafiiska ra-isul wasaaraha weliba uus adkeeyey i doorashada guddoonka guddiga doorashooyinka somalilan iyo nagatagto dahfuran waan loqowda wakhtishe si uun guddan waajibaadkana xil saaraya yoole tixraacow warqadaha kubadii guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal weliba ujeedinata doorashada guddoonka somalilan weliba guddiga doorashooyinka somalilan iyo warqadan si tooska ee kadarad weliba la faray inay fuliyaan jadwalka doorashada guddoonka guddiga haddaba xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya weliba adkeeyey in doorashada hogaanka guddiga nagatato dahfuran waan loqowda wakhtishaas iyoon guddan waajibaadkana xil saaray saadiraadii hay-adaha dowladda ee arrintan quseyto weliba waa weliba waa inay markaaseytii kor joogteeyaan doorashada guddoonka guddiga danayaasha caalamiga ee weliba ayoonan fasaxaynin korjoogteynta doorashada guddoonka guddiga wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo warbixintii maalle ee xogto viruska corona weliba ay ka sheegtay in la diiwaangeliyey lixdii afar xaaladooda cusub oo covid toban sagaal labaatii afartii saac la dhaafiya afar qofna markaaseti iyo amudeen weliba ka bogsatay labaatii siyeed qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwufoosiya abikar nuur weliba caddeysay in xaaladaha cusub ee la diiwaangeliyey laka diiwaangeliyay gobolka banaadir iyo in soddon iyo shan puntland labaatii sade somalilan sade iyo galmudug sade qof soddon iyo kow ku mid ee bukaanada la xaqiijiyay weliba magal meelo soddon iyo sedden iyo inbilan tirada xaaladaha covid toban sagaal ee dalka laka diiwaangeliyay weliba dirtay toban iyo shan kun lix boqol konton iyo siyeed guud ahaan weliba bogsatay todoba kun lix boqol lixdii kow guud ahaan siyeed boqol soddon iyo lama qof oo kaliya amuday cudurka marfuusiye abikar nuur ayaa weliba bulshada ka codsatay inuu qaadan talooyinka caafimaad ee lakalow khubrada caafimaadka ka takhususi weniba si lan yaraya khatartaha xanuunka covid toban sagaal oo markala reedan lama kaclayte gudoomiyaha gobolka banaadir waan eduqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish weliba uusu kormeeray qaar ku mid ee wadooyinka magaalada muqdisho kaasiti uusan ku guurgalaayay howlaha ku dareera magaalada roobabkii ku qubday shaqadii iyo ka qubdeen shaqaalaha dowladda hoose gudoomiyaha gobolka banaadir weliba usxusay in maamulka dadaal badan ka biyaha sidii biyaha lankanadii filahay wadooyinkii rimi ee roobabka qubadeen welibana markaashitin ka shaqeeya waaxda nadaafada dowladda hoose oo kaalado booyada ah gudoomiyaha gobolka banaadir waan aduqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish weliba saasoo kale xusay in maamulku muddooyinkii dambe wadi maareynta biyaha fariismow wadooyinka waana oo jiraan meelo badan oo markaasiti biyaha tubooyinka qaado hanaseyto markaas badda ka shibow waa gudoomiye cumar filish oo maleeshiyadii ku hadla weliba us eray
maantay waxaa ka da-ay magaalada muqdisho roobab mahiigaan ah roobabkaas xalay ilaa maantay ayay si xowli ah ugu socdeen magaalada roobabkii da-ayey ayaa waxa ay sababeen inay waddooyin badan oo kuwa magaalada ah ay xirmaan markaa raxmad ilaahay uu keenay waaye runtii khasaaro nafeed ilaa hadda nalooma soo sheegin laakiin way dhacdaa mararka qaarkood markaa roobabku ay sidaan oo kale u yimaadaan inay dadka danyarta ah ay waxyeeleeyaan inkastoo aan la soo sheegin khasaarooyin nafeed haddana yacnii waddooyin badan ayaa xirmay oo runtii roobku bilahan oo dhanba waa socday aan aad uga hortegayna in waddooyinku ay xirmaan mar walba waddooyinkaas mar kasta oo ay biyo fadhiistaan waxaan samaynaynay in booyadaan keenaynay booyadihii waa biyahay dhuuqaayeen waa laga qaadaayey ilaa haddana way socotaa sida aad adinkuba arkaysiin balse goobihii biyuhu ay fadhiisteen ayaa aad iyo aad uga tiro batay inta booyadaha diyaarka ah ee aan heli karno ay ka shaqayn karaan dadaalkaas ayaa socda waxaan rajaynayaa marka saacado kooban gudahood inay nooga soo gabagababmaan qaybaha hadda laga shaqaynaayo waa dugsiga kow labaatanka oktoobar ilaa meesha naasaab loodwan u dhexaysa ayay booyaduhu ku jiraan waxaa ku xigi doona diir beedmo ee warta nambar afar
duqa caasimada ee muqdisho weliba ku cusay bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho inuu dulqaad muujiyeen muddada kooban ee biyaha lagu dharo wadooyinka qaar ku mid eh daadadka markaas roobabka markaasi fadheedana gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cabdixakiin luqmaan weliba usaa magacaabay xubnaha guddiga qabado doorashada aqalka sare ee hirshabelle xubnaha guddiga weliba ay ka koobaneen tumishan xubnood weliban la sheegay in markaas ka shaqeey doonaan doorashada aqalka sare guddiga amniga dowlad goboleedka galmudugna weliba hasaaranaa maro culus oo kadarar ah hubka weliba gaadiidka dagaal ee dhaliseedow magaalooyinka doorashooyinka kordhiyaha sida dhuusmareeb iyo gaalkacyo go-aanha kubay guddiga amniga oo ka kooban siyaad qodob weliba la ku saaray in markaas hub lana dhex gali korno magaalooyinka gaalkacyo weliba dhuusmareeb xilli musharaxiinta aqalka sare qaarsho hub fara badan markaasi haystan welibana go-aanada ku mid ahaa kow in guddiga amniga galmudug uus mamnuucay dhammaan hubkii weliba gaadiidka dagaal ee laka dhexaysada galmudug gaar ahaan magaalooyinka dhuusmareeb iyo gaalkacyo lama in shacabka ku nool deegaanada galmudug laka wargeliyo in si dhow